bismi illaahi araxmaani iraxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawadanaga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir waa khamiis sagaal iyo labaatanka bisha diseembar sannadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka caawa iyo daljir aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxda madasha qaranka soomaaliya oo dib ula noqday xubnihii ay ku dareen aqalka sare kadib cadaadiska ay saareen beesha caalamku qaar ka mid a xildhibaanada puntland oo cambaareeyey go'aanka ay soo saareen madasha qaranku xisbiyada muqdishona go'aankaasi ayay sidoo kale diideen reer guuraa ku qulqulaya degmada isku shuban ee gobolka bari oo roobab ka da'een maamulka gobolka nugaal oo baaq nabadeed soo saaray arday jaamacadeed oo ka qayb qaadanaya gurmadka abaaraha ururka beeralayda puntland oo samaysay sanduuq dhaqaale shacabka muqdisho aragtiyo ka dhiiftay xildhibaanada cusub qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawlaha iyo stuudiyaha daljir ee buuhod la idinka soo jeedinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag madaxda madasha qaranka ayaa dib ula noqday xubnihii ay ku dareen aqalka sare kadib markii beesha caalamku go'aanno adag soo saartay oo cadaadisa wariyaheenna maxamuud cabdi ibraahim ayaa soo akhriyey war-saxaafadeed ay soo saareen xubnaha madashu war-saxaafadeedkan oo soo baxay sakdii dhexe xalay ayaa waxaa uu ka koobnaa ilaa iyo dhowr qodob waxaana ka mid ah qodobka koowaad waxay hambalyo u dirayaan madashu xildhibaanada baarlamaanka tubnaad ee soomaaliya oo u qabsoomay munaasabadda kulanka kalfadhigooda koowaad oo si rasmi ahaan ku dhismay aqalka sare islamar ahaantaana xubnaha labada aqal ee baarlamaankana lagu dhaariyey waxaanay ku yidhaahdeen waa markii ugu horreysay muddo afartan iyo toddoba sano kadib baarlamaan muddo xillihayntiisa si buuxda u soo dhammaysta oo xilkii golaha sharci dejinta qaranka cusub si dimuqraadiyadnimo iyo maamuus ku dheehan tahay xilka ugu wareejiyay baarlamaanka cusub madasha hoggaanka qaranka oo weli ku guda jirta xaqiijinta habsami u dhammaystiridda howlaha doorashooyinka labada kun iyo lix iyo toban iyo horseedidda heshiisyo u xaqiijin kara midnimada ummadda soomaaliyeed iyo xalinta cabashooyinka uga imaanaya bulshooyinka ku nool deegaan doorashooyinka kala duwan ee dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay hogaamiyaasha madasha qaranka qodobka saddexaad waxay war-saxaafadeedkooda ay ku sheegeen iyadoo ay la tixgelinayo ujeedooyinka culus ee baarlamaanka federaalka horyaala in loo baahan yahay in laga hor qaado wax walba oo carqaladeyn kara xilgudashadiisa madaxda hogaanka qarankana waxay isku raaceen sida ay yidhaahdeen ee in fulinta doorashada siddeed iyo tobankii kursi ee madashu ku kordhisay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dib loo dhigo ilaa inta ay ka dhammaanayso ilaa inta ay ka dhammaanayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ba in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cod rasmi ah uu codsi rasmi deg deg ah ugu diro baarlamaanka federaalka kana cusdo in wax ka bedel dastuureed lagu sameeyo qodobka toddobiyo labaatanaad ee dastuurka federaalka oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka oo hadda konton iyo afar xubnood lagu kordhiyo siddeed iyo toban kursi oo tirada guud ee kuraasta aqalka sare la gaarsiiyo laba iyo toddobaatan kursi si loogu xaliyo cabashooyinka bulshada ka yimid lagana dhigo ujeedooyinka baarlamaanka ee mudnaanta koowaad leh ugu dambeyn hogaamiyaasha madasha qaranka ayaa baarlamaanka toddobaad tobnaad waxay u rajeynayaan guul waxaana ay ku dhiirigelinayaan in waajibaadkooda u gutaan si xilkasnimo ku jirto ayaa lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeedka ka soo baxay hogaamiyaasha madasha qaranka ee fadhigooda yahay magaalada muqdisho hagaag xildhibaan maxamed axmed ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee baarlamaanka puntland ayaa ku eedeeyey xubnaha madasha wadatashiga soomaaliya go'aamadii dhowaan ay soo saareen oo uu sharci darra ku sheegay jamaal faarax xadan ayuu xildhibaanku khadka telefoonka ugu warramay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa idaacadda daljid iyo weliba jamaal faarax xadan runtii waxa weeye waxaan ku tilmaami karaa mas-uul darro ummadda soomaaliyeed haysata waxa weeye nimankan madasha oo isku tilmaamo oo jooga xamar waxay dhigayaan ama ummadda soomaaliya u dhigayaan waxa weeye wax riwaayada mana rabaan inay dalkaani ka baxdo doorasho hora xalaala waxaa taa daliil u ah waxa weeye shirkooda ugu dambeeyay hadda xadar ku yeesheen iyagoo muddo la dhihi karo labaatan beri ku dhowaad fadhiyey ee waxay ka soo saareen wax lala yaabay oo ummadda soomaaliyeed ee fulawaad ku noqday waxay dhaheen qodob dastuuriya qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka federaalka soomaaliyeed baanu waxa weeye jebinay waxaanu ku darnay siddeed iyo toban xubnood aqalka sare taasna waxay ka baxsan tahay awoodooda waxa weye dastuurkan ummadda soomaaliyeed uu dhexeeya ummadda soomaaliyeed baa samaysatay waxa weeye iyagu waxay ka yihiin shaksiyaad waxna kama badali karaa waxna kuma dari karaa haddii ay ku dhaqmi waayaan ama jebiyaanna waxaa la dhihi karaa waxay sameeyeen dastuur jebin waxaana lagu qaadayaa dambi ah khiyaamo qaran awood maaha inay sideed iyo toban xumood ku daran aqalka sare dastuurku wuxuu qorayaa konton iyo afar xumood waxa weeye haddii ay dhahaan waxa weeye toddobaatan iyo laba xubnina awood umale dastuuriga waana shari daro qodobadaasna laakiin dastuur baa la jebiyey iyo arrintaa ka hadlaysid ilaa iyo muddadii madashan watashu ay bilaabatayba dastuur laguma shaqeynayno waxaad moodeysa in madashu ay shaqeynayso haddii dastuur lagu shaqeynayo madaxweynihii dalka waqti watu ka dhamaaday september xukuumadda uu ka dhamaaday baarlamaanka uu ka dhamaaday oo lama garanaya soomaaliya hataa cidda xataa ma awood u sheegan karayso dowlad rasmiya sheegan karta oo sharci ku taagan marka haddii ay wuxuu ay ka dhigaan maxaan ku dhaha bal sidii wuxuun u hagaagi lahaayeen maxaa dhiba ku jaban waxa weeye dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed ay si dhowr laatanka sanada aheyd waxa weye ninka mas-uula oo loo dhiibo waxa weeye mas-uuliyad iyo xeer iyo sharci iyo nidaamku ku shaqeyn lahaaba markuu kursi ku fadhiisto wuxuu ka dhigtaa meel guri uu leeyahay buu ka dhigtaa ama meerad uu leeyahay suu doono ka sameeya shacabka soomaaliyeed oo rajooyin qabana waxa weye rajadooda gudbeerku ku tuuraa nimankan hadda waxa weeye madashaas ku sheegay ummadda soomaaliyeed waxaa moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay rajadeeda rabaan inay kusii kusii ridaan waxayna u egtaaba dad maaragtay lagu adeeganayo oo waxa weeye dana gaara waxa weeye laga leeyahay dadkan madasha ah ummadda soomaaliyeed xirar bay u dhiigteen muddooyinkooda waa la dhaha waxa weeye maalinba maalinta waxa weeye waa ujeednaayo waxay ku kordhinayaan waqtigay kordhisanayaan waxaa mooda hadda beesha caalamka inay maaragtay waxa weeye dhinacii wadaniyada iyagay ula dhowdahay waxaanka intaasoo dhan sanadkii la seexan nimankan waa musharaxiin waxa weeye musharaxiinta maanta meesha laga raba inay ummadda soomaaliyeed kalsoonidooda waxa weeye hantaan ay ummadda soomaaliyeed waxa weeye wax wanaagsan tusaan ummadda soomaaliyeed ficil tusaan wanaagsan haddii maanta iyagiyo musharaxiina ummadda soomaaliyeed afartii sanoo hore ay lugooyo iyo dhibaato ay ku hayeen maanta maantana ay musharaxiin yihiin ummadda soomaaliyeed hagardaamadoona u jeedo waxaaba la yaabanahay waxa weye indhaabeelkooda macni waxa weye ummadda soomaaliyeed waxay ka rajayn doonaan waxay ka rajayn doonaan in ummadda soomaaliyeed afar sano soo socoto doonto waa maya ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatadoo u jeedaan waxa weye maanta iyagu musharaxiin hadday dastuur jebin ay bilaabeen dee beri markay fadhiistaan ama madaxweyne noqdaan ra-iisul wasaare noqdaan maxaa laga filan karaa waxaa laga filan karaa inay wadanka bar iibsadaan waxa weeye marka ummadda soomaaliyeed ma aqbalayso inta damiir kalena ma aqbalayso mana aqbalayno waxa weeye inay sharciusuuka jebiyaan insha allah waxa weeye waxaan rajeynaynaa waxa weeye inay maalmaha soo socdaan adoodii baarlamaankaaba la wareegay oo magacooda halkaasu inoo ka egyahay maalin dambe insha allah iyo go-aankeeda waxa weeye sharci ma noqon doono baarlamaanka soomaaliyeed baa maanta taladu gacanta ugu jirtaa waxa weeye suu doonaysa waxa kusoo baxo waxa weeye laakiin insha allah waxaan ka rajayn doona baarlamaanka soomaaliyeed inay noqdaan baarlamaan ummadda soomaaliyeed ka tabarta bixiya dhibaatooyinka badan ee haysta waxaan rajeynaynaa ilaa iyo dulmo dulmada baarlamaan dastuurka iyo xeerarka ilaasha laakiin madasha waxaad moodaa inaad si gaara aad u eegeynayso madaxda dowladda federaalka madaxdii maamul goboleedyada ayaa ku jira oo iyagoo go-aamada wax ku leh oo maxaan ku dhaha wax ka soo saaraya marka eedda waa mid loo sameeya miyaan la oran karin
eedda waa wada leeyihiin waxa weeye go-aankana waa soo wada saareen cid gaara ma laha waxa weeye waxay noqonayaan maaragtay dambiilayaal bay noqonayaan ummadda soomaaliyeed dhinaceeda ka noqonaya mar hadday dastuurka jebiyeen waxa weeye waa lagula xsaabtami doonaa ilaa iyo duudmo waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood waxa weeye xaqna ma xalaalna noqon mayso xubnaha katirka go-aamo kale soo saareen baa sheegayaayo ay leeyihiin qofka musharaxa masalan lacagta laga qaadayo iyo xubnihii baarlamaanka koob iyo tobankii guddiga khilaafaadku ay qabteen iyo oo ay qaarkood yidhahdeen waa la fasaxay iyo maxaan ku rahdaa waxaasoo dhan baka waran waxaas awoodu ma laha yaa
baarlamaanku iska magacaabi doono oo gudoomiyaha kumeel gaarka magacaabi doono baa habraaca doorashada soo sameynay waxa weye nin musharaxa waxa weeye isagu inuu rabaa saan baa sameynaya saan baa sameynaya habraaca doorashada sameynaya xaq uma laha waxaa xaq u leh waa guddiga doorashooyinka ee baarlamaanku iska dhex qaban doono gudoomiyaha kumeel gaarkaana laga sugayaa iyagaana insha allah laga rajeynaya inay habraaca iyo waxa weeye doorashooyinka ay soo sameeyaan ugu waxaa dambayn maqlaya maalinta weed nabada ee madaxa oo waxa weye wasiiru puntland qayb ka mid ah oona waxa weye sideed iyo tobanka xubnood oo kusoo guuleysanay in maaragtay shacabka lagu daro waa kana waxa weeye lama qabno waxa weeye waana sharci daro in dastuurka la jabiyo ummadda soomaaliyeed waxa weeye sideed iyo tobanka xubnood haddii hore somaliland loogu haystay ee saddex xubnood oo maanta sideed iyo toban xubnood oo xaraara ay dhashay waxaa qabaa waxay ku haboonan in looga taraarsulo waxa weeye intii sharciga oo kala wada ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed ee xayaada isku taagayso dowladaasna waxa weeye dastuurjooyin bay waxa weye ku garabsiiyeen madasha baa la dhihi kara waaya xildhibaan idinku adigu waxaad ka tusata xildhibaanada puntland waxaadna leedahay en in xubnihii somaliland eh, xubno puntland ay leedahay somaliland laga doondooray ayaa tilmaamaysaa n sacuudiga la sigino eedan kuma lidin oo markii waxaan dhacayeen oo maxaan ku rahdaa puntland goboladeedii qaar kamida leedahay somaliland ha looga baryo xubno en oo halaga ha looga soo reebo sacuudi kuma ma fiirsanaynin oo madaxda labadii kala safnayn wallahi waxa weeye arrintaas waa arrin foolxumo ah annagu intaas waanu ka hadlaynay madaxda iyo waftiyada xadar aadayay intaas waxa weeye waanu ku- eh, ku dabagalaynay oo waanu kala xiriirinay oo waanu kala xaajoonanay Eh, mar walbana waxay noo sheegayeen in xubnihii la soo celin doono in sharci daraana waxa weye madashu ay codow u qaadayo waxa weye halkaa la mariyey Eh, mar walba ragjaanu ka qabnay laakiin maanta say sameeyeen baa ka duro dibi dhala wax la aqbali karana maaha insha allah waxa weeye xubnaha waxa weeye dee midna waxa weeye eh, gobolkii nin kale waxa weye xubintiisa isagu uma magacaabayo walaalaha iyo waqooyi waxay leeyihiin waa waxa weeye saddex gobol saddexdoodan gobolna dee waxay xaqa u leeyihin bay taabanayaan dowlada sanaagii waxay puntland bay ka tirsan yihiin waa ka tirsanaan jireen waa ka tirsanaan doonaan mana aqbalayno waxa weeye eh, inay xubnahooda dhinacaas loo wareejiyo insha allah waxa weeye waxaanu ka rajeynaynaa baarlamaanka imaan doona ilaahay hadduu idmo iyo madaxda imaan doonta insha allah inaan kala xaajoon doono arrintaas dibna loogu soo celin doono inta uu dastuurka qodobka shan iyo afarta ah waa hagaag haddaba war murtiyeedka ka soo baxay madasha waxaa sidoo kale ganafka u daruuray xisbiyada ee magaalada muqdisho jooga yuusuf maxamuud shimbir waa guddoomiyaha mid ka mid a asxaabta gaar ahaan xisbi la yidhaahdo midnimo qaran weriye maxamuud cabdi ibraahim ayuu warramay بسم الله الرحمن الرحيم مركب هذه كنا من شغالها يبعد غير دجر القرآن كي سوسات الدول برينكا وآخذ فيها السبار سبار كذا كتاب جلال نفسك كدع الصومالي يعني الكلام القادرية وهذا أنا مقصود ويلي لكن المدى حقيقة وايو واحد نفسك كلا دون واحد برينكا كي يوضم الدول دقي بدواي مدرك لكن الصومالي كان غدا كيري رجل دولان كي مثل دخلها استعمالي waddanka gudihiisa joogana waa qoloyinka damjiliid waaye marka labadaas koox oo isbeegsaday ayaa ugu fasahaadiyey oo ka dhigay ilaa luus lagu dhaqamo mid cudurgii sagaa- sagaashan jirkaa ilaa cunugii ilaahay dugsi qur-aanka diginahay baa ma inay ka dhacda waddanka ma garata waa gartay waana arrin utu ku luqanka soomaaliya asbaan ku luqanka soomaaliya saameyn ku yeelta mustaqbalkii soomaaliya doorashooyinka hadda la sugaayo maalmaha la sugaayo iyo kuwa dambe afar sana ka bacdi dhici doona waa arrin arrin weyn oo saameyn weyn ku yeelta arrimaha soomaaliya soomaalida waxay ku dhamaaday waxay la badeen waxayna bareenaa ka daran marka soomaalita waxay taagan tahay waxayna badeen waxayna bareenaa ka daran waa arrin aada loo walwalo oo mustaqbalkii soomaaliya saameysa waayo soomaaliya laga baaqoon maaluus lama aqoonin culamo maaluus qaadanays lagama aqoonin ilaas maaluus qaadanayo lagama aqoonin gabadh maaluus qaadanaysa maanta ardi maaluus qaadanayo maanta dib waa saameysa maanta
waa garta markay ahaan jawaadaha ka soo baxay ee dowladaha maraykanka iyo ingiriiska maxay ee, ku keeni kartaa marka ee, arrimaha musuq maasuqa ama laaluushka soomaaliya sida aadka xilligan u rigaadeeyey maanta dowladda maraykanka maahan inay kusoo kortay tiraahdo waxaa baasaboorkeena ka yahaysa musuqmaasuq galay way og yihiin musuqmaasuq ugu weyn galay ama madax ha ahaado ama cid kale ha ahaado soomaaliya haddii tallaaba qaadaya ragga ka waaweyn ninka ninka baasaboorka haysta baarka waaweyn aa jiro musuqmaasuq galay oo daligiis aan daligiis bixiyey oo lacagihii maraykanka uu bixiyey isticmaalay intaas ka qabato tallaab ha ka qaado dadkaasi waa kuwe waa bikiin hebel hebel ku dhihi maayo
waa garta marka e, laakiin waa markii ugu horreysay laakiin e, go-aankan ay dowladaha ingiriiska iyo maraykanku ay soo saaraan e, xilligan oo doorasho waddankana ay e, ka socoto ama diyaargarowgiisa e, musuq maasuqna la sheegayo meeshii ugu sarraysay inuu gaaro marka tan iyada miyaysan hoos u dhigi karin marka e, dhibaatooyinkan musuq maasuqa iyo e, ama laaluushka oo soomaaliya sida aadka xilligan u ragaadiyay adeer dowladda maraykanka iyo ingiriiska hajabaha dowladaha xalbi ku dhasnaa safay safayadooda hikaab qaata ma sugan lacagta ay bixiyaan dibisi dugal oo kala goostaa daymo ragooda kala abulaan goos ka dhi safaaradooda qaata marka nin maraykan nin ingiriis oo hadlay markii iigaa keenay ma suga wadankan iigaa bari ayagana macalimiin baa soomaaliya markaas waa garta xaqiiqdu waxaa kuu sheega oo xaqiiqda waxaa kuu sheega waaya dadka soomaaliya taalla soomaaliya waxay noqotay suuq lagu gurtamo n g os lacaga lagu soo qaato maalin kasta dhibaata saandhacday doorashaandhacayso kadhaandhacayso uu yidhaahdo lacaga lagu soo qaato safiirada ragga waxdan ay kala karistaan waayo intaasoo intaasoo bilyan oo dalaris silka sadexdalay keenay bankiga soomaaliya kama imaanin dekadeci iyo irban kama imaanin lacag kala keenay kuwa badan wadanka waxaa bixiya ingiriiska iyo maraykanka bixiya marka safaarada ogiye maayo ninbaa safar kaliya wata lagu eeday maayo waa safiirada laku arrintaas dibrat
waa gartay dhanka kale ee xubnihii sideed iyo tobanka ahaa ee dhowaan lagu t- lagu kordhiyey aqalka sare ee madasha waxay sheegeen in ay dib u dhigeen ilaa iyo inta doorashada dalka ay ka dhacayso marka taa iyada maxaa keenay maxayse ka bedeli kartaa arrimaha doorashada xilligan
horta wadanka waxaa yaala waxa layihahda la jiifiyaa barnaa la joojiyaan barnaamij kalena ya wiilkaa dhaqaale guusha hadda kor waxaa loo geeyey maxawaye dacwad kaasoo dacwadii wuxuu usha dhulba wuxuu hoor ushaana badanaa waa inay bixisaan maxawaye bay loodii beerta cuntay markaasa waxay looraa ku jirtay baasudi la jiifiyaan badan waa la jiifiyey marka siday tobanka kordhiyeen maaragtay in la in la baabi'iyo iyo in la socodsiiyo la jiifiyaan la joogi badan inkastoo sharciga ahayn dastuurka waxaa ku qoran afar- konton iyo afar laakiin soomaaliya sharci iyo dastuur lagu daqmo ma jiro wax dhirsan oo hadda ama baarlamaan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado waxa jira hadda wax qal qolob dastuur ah oo aan maaragtay waafaqsan ma jiraan marka waa la jiifiyana badan la joojiyana badan ma garata marka in la diida waa kuu sheega waa kusoo gaabay in la diida iyo in la garaadaa sidii horaa laga yeelaya marka sidii doono baarlamaankaa dhibisan sala dhaartay baarlamaan sharci iyo dastuuriya ku dhisan maahayn waa toddobaatan iyo afar ardood baa ku jirta oo calaamadaysan oo laba madax ay doorasho galaan waa ogtahay siisoo waxay soo gaartay afar iyo labaatan afar iyo labaatan waxay timid kow iyo toban kow iyo tobankaas shan laga reebay hadda waa maqlaysay muxuu ahay muxuu ahay gudooyinkii gudasiga iyo guddigii oo galay booskii maxkamadda inay leeyihiin muxuu ahay maaragtay afar iyo labaatan gaalakeeda iyo leeyihin shanaa soo hartay laysku haysto waxa meesha jira wax sharciga iyo dastuuriyan maayn waayo doorasho wadan ka dhacayso oo aan maxkamad lahayn in caalamka ku jirto marka waxa dhacay gaalid wax dhacay wax sidii qaba laga yeeli waayo marka doorasho maahayn sharci maahayn dastuuriyan maahayn waa wax nin nin wuxuu raba samaysta waayo marka tan Waa gar- isma jireen nimankii shalay dadkaas sameeyey ayaa haddana keenay haddana igaa joojiyey marka waxaa waa la jiifiyaan banaan la joojiyana baa marka sidii laga yeelayaa nisaabino waa garta marka waa xaggee marka meesha ay arrintu ay iska qabsan la-dahay dhibaatada xaggee ka jirtaa sharciga dastuurka wuxuu dhigayaa oo qoran afrika wadanka sida barbaarintaas ay tahay oo looqorshaada wuxuu yahay marka baarlamaanku dhismo oo doorashadii ay dhacdo madaxweynaha oo gudida inay ka dibin horkeena baarlamaanka ay baarlamaanka ansixiyaan haddii markaas diidaan okay haddii ogolaadaan markaas iyo tobankaas in la socodsiiyo laakiin hadda ma soconayso waayo dastuurka wuxuu qorayaa afar iyo konton oo qorayaa ka badan lagu beteli karo ayfaan saameyna
degmada isku shuban ee gobolka bari waxaa ku qulqulaya dad reer guuraa oo fara badan kuwaasi oo soo noqdoontay kadib roobab dhowaan halkaasi ka day gudoomiye ku-xigeenka isku shuban axmed jaamac aadan ayaa arrimahaas daljir uga warmay wariye maxamuud cabdi ibraahim ayaa waraystay
waa la fiican yahay walaale horta waa la fiican yahay dhammaanna waa idin salaamaya radio daljir iyo shaqaalaha dhammaan waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda markaan kaaga waramo deegaanka iskusho marka hore wuxuu ahaa abaar baaxsan baa horta ka dhacday waa sidaan u ogeyn haddana waxaa isku bedelay barwaaqo iyo roob baa ka da-ay saameyntu iska badan dadku bidaadan weeye waa dee shalayna waxaan ka hadlaynay iyo abaar bay ahayd kaala hadlayay maantana hadee barwaaqa iyo khayr baa ka hadlaynaa iyo saameyn badan oo hadee barwaaqadii khayrka geystay ilaahay baana keenay adduunku harka labadiisa gelin hade maalina abaar weeye maalina waa waa waa naq ma garat waa gartay marka hadda waxa weeyaan tawagi biyo badan baa kasoo dhacay jeceel iyo dhalmado eer iyo isku shubal biyo badan baa kasoo dhacay biyahaas horta marka hore sidaa hore ku sheegay de waxay saameeyeen dhibaatooyinka beerihii ay qaadeen dadkii marka xoolo dhaqatada ahaa markaa u leexano waa la isugu yimi ilaa iyo burco buuhoodle ceergaabo baran hayland qardho sarkaar nugaal mudug intaa waa laga soo guuray macalin la isugu yimi area isku shuba ma garat
waa garta marka dadku marka maxay doonayaan marka
dadka waxa weeyaan naqa da-ay oo hadee iskuban qabtay baa dadku soo aaday oo dadku abaarihii baa hadee wadanka abaar baa ka dhacday iskushu- roobku wuxuu hadda ka da-ay wuxuu u badan yahay karkaar iyo bari buu u badan yahay karkaarna qayb buu uga badan yahay barina qayb buu uga badan yahay laakin area iskushuba markaa ka hadalo dadku iskushuban bay hadda kusoo qulqulayaan ma garat waa garta marka roobkaasi goorma ayay daayin
roobabkaasu hadda toddoba cisho ka hor bay da-een roobabka hadda da-ayo weeye toddoba cisho ka hor bay da-een alxamdulilahi waxa weeyaan naq fiican baa ka dhacay dadkiina waa is- isugu soo guuray marka hadda waxa weye marka dhibaatada uweyn waxa weeye maadaama ummadii meeshii isugu timi amni bay u baahan yihiin in la dhex taagan yahay oo maamulka degmada iyo ciidamadu dhex taagan yihiin bay mar walba hadiiseed u baahan yihiin hadda dhinaca xirirood waxaan wuxuu saaray ciidan degmada iyo kamid a oo wuxuu joogaa xiriro waa dadaalayaa nin wixii dhinaca xiriro iyo duuhoyo soo mara raka soo maro halkaas soo mara oo dhoobir iyo aboob aadaya iyagan wixii saaray oo hadda kala hagaya dhibaataa ka jida oo baabuur baa shaqaynaysa shidaalkii waa la-yihiin waana ciidan boolis ah oo de tabartoo waa iska dareemi karaa annagana xagga iyaga waxa weeyaan maamulka iyaga waxawey maalin uu hadiyo gelin waa taaganahay waxaanu u taaganahay waxa weye dadkaasu maadaama ay qabiil qabiil iyo oo dhibaatooyinkaas ka jiraan oo isu hayaanin inaanu dhex taagnaano
waa garta marka waxaad tilmaantay in dadku ay meesha u yimaadeen sidii xoolahooda oo kale waraab ay u siin lahaayeen ama biyihii baad ay u heli lahaayeen marka ma heleen waa heleen alxamdulilah waxa weeye barwaaqay heleen dadkii waa degayaa waana ququlaya hadda way guurayaanin meeshuna hadee deegaan eriyadu waa iska yaryahay laakin hadee dadka noocaas oo kale ah mar hadday isugu yimaadaan intaas oo gobol isugu yimaadaanin hadee culays baa imaanaya meeshii dadkii waxaa laga yaabaa in waxaa heshiimo la yidhaahdo in laisku laayo oo waxa weeyaan xeeradaas anaa degan iyo xeeradaas iga dur eeba dagaaladu hadee u ka bilaabmaanin waxaa marka aanu hadda aanu darder gelinayna waxa weeye in dhibaatadaas ay hadda ay jirta oo dadkii isugu yimaada meesha inaanu kala dhex gallo oo dadkii waxa weeye maadaama ay sool hadda dadka yimi iyo sanaag iyo cayn dadka ka yimi inaanu tusno meelaha fiican oo deegaanka aan kusoo dhaweyno dadka kalena oo weligood meesha degaan jiraan nahno de idinku waa taqaanay waddanka dadka qariibkaayo dee soo guuray bayna soo bayna soo dhaweynaaye meelaha xeryaha fiican dejiya
waa garta goboladaasi aad sheegaysid qaybtooda waa gobollo aada uga durugsan deegaanka maamulkiina uu ka jiro isku shuban marka dadkaasi qaabkee deegaanka ay kusoo gaareen
dadkaasu waa soo jabeen waxa weeye baabuur bay saaran yihiin anabeylayaal waxa weye inatrero waxa weeye baabuur waaweyn baa la saaran yahay dadkaasu waa dad runtii soo jabay waa dareemi kartaanin intay baaxa tahay dadkaasi waa dad waxay u baahan yihiin markay soo degaan in gurmad loo degdega loo qabto oo waxa weeyaan lasoo dhaweeyo maadaama intaas oo baaxado kilomitr kasoo guureen deegaanku waxa weeyaan laqabsiga u baahan yihiin isna oo dadkii ma yaqaan isma yaqaan waxa weye ummadana waxaa ukala jira oo dadku hadee qabiilada way islaayaan oo ceshiimo iyo hadii aan lasu rayaa qabiil qabiil baa la isu laayaa waxaasoo dhan hadii dadka andadana waxaa ugeyn baa jira oo dadku isku dhacaya marka arrimo noocaas oo kale a jira arrimihii marka anagii iskushuba maamulka iyagu waanu xiiqninay oo runtii waanu daalay ilaa abaartii baan ordaynay abaartii awalba anagu abaar u yaabanin oo yaabanin orodku naga dhamaaday baa misna waxa weeye naqiisi loo daayay misna hadee culays labaad nagu noqotay ummadii nagu soo guudhay ummaddu inay noo soo guudho oo dadku noo yimaadaan oo caana ay wax walba aanu helno waa u baahannahay laakiin dhibaatada tan oo yar oo waxa hadda weynaanaysa oo ummadda tan ishaysa haddii ay barwaaqadaas dhex degaan waa islaynayaan ma garan waa garta marka arrintaas wax wacyigelina ma ka samaysteen marka idinkoo kaashanaya culimaaudiinka ama nabadoonada deegaanka ku sugan
waanu samaynay culimadii baanu kaxaynay odayaashii baanu kaxaynay waxgaradkii baanu kaxaynay dhalinyaradii baanu kaxaynay haweenkii baanu kaxaynay waxaanu wacyigelin ku samaynay intii hadda aanu gaarnay in aan waxba dhibaato ay ka dhicin lana joogo habig ay jeer la taagnaado laakiin arrintaanu amni bay u baahan tahay amni amniguna waxa weeyaan muhiim weeye dhibaatooyin badan baa iska jira colaado badan baa iska jira annaga laftigeeda amni u baahan waxaan ku dhaqaaqayna waxay tahay dhaqaaqay uu amni yahay marka waxa weeyaan muhiimada kow waxa weeye in amnigii la xoojiyo amni aanu xalada u baabeyda xaaladu u wajahan tahay maga waa hagaag gudoomiye ku-xigeenka isku shuban ayuu kaasi ahaa maamulka gobolka nugaalla waxay soo saareen baaq nabadgelyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka nugaal oo maanta la hadlay raadiyow daljir ayaa reer guuraa isugu soo guuray deegaano ka tirsan gobolka nugaal oo roobab ka da'een waxaa ugu baaqay in nabadgelyada ay ka wada shaqeeyaan cabdixakiin xuseen xasan ayuu warramay gobolada bari karkaar nugaal degmooyin ka mida sida dongoroy iyo eyl dhulkaasoo dhan roob baa ka daayay dhammaan dadweynihii ama guurtadii dadkii macnaha reer guuraagahaa waxay isugu tageen halkaa way guureen naqaasi aadeen dadku waa kala fogfog yahay gobollo kala duwan buu ka kala yimi isma dhawada dhaqan yaqaan laakiin dad ehel oo dhashay oo waalaa weeye waxaan marka ugu horeysa marka furiin furayaa dhammaan dadweynaha reer puntland odayaasha odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka culamaa udiinka aqoon-yahamiinta dhalinyarada hooyooyinka iyo maamulada kala duwan sida qardho guddoomiyaha qardho guddoomiyaha bayla guddoomiyaha degmada dongoroyo guddoomiyaha eyl iyo guddoomiyaasha kale oo deegaamada kale oo roob ka da-eenba dhammaantoodba inay soo dhaweeyaan dadka u tagaan soo dhex maraan waxay qabaan ogaadaan amniga iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha waxaa ka dhacday biyola-aan baa ka jirta dhulku waa dhul aan mataqaanaa dadkiibu ka dadkii baa ka batay waa dadku waa garan kartaa dad badan oo wax ka radhayn baa jira in dhammaan dadka la isbaro laisku soo jiido ay wada noolaadaan walaalaha deegaanka degan ay walaalahooda kala soo dhaweeyaan biyaha ka waraabiyaan deegaanka tusaan aan daaqa la isku qabsan deegaanka la ilaaliyo amniga iyo mataqaanaa wada deganaanshaha iyo wada noolaanshaha la ilaaliyo dhammaan inay mas-uuliyiintaas marka si gaar intay u tagaan dadka wacdigelinta ay ku sameeyaan ayaan ka codsanaynaa dhammaantoodba waxaan kaloo codsanaynaa xanaana wasaaradda xanaanada xoolaha xooluhu hadday soo guuraan jirooyin badan baa jira inay geeyaan tiima fitineriya oo caafimaadka xoolaha baara daaweeya bisha cas sidoo kale waraha biyaha iyo waxa lamidkaa iyagana jirooyin baa ka dhalan kara inay iyaguna tagaan hay-adaasu tagto oo iyaguna biyaha soo daaweeyaan caafimaadka caaliga inay tiimabdiraan dadku waa jiran yahay waa xanuunsan karaa in mataqaanaa dhulkuna waa dhisan dheer oo ka fog dhul caafimaad iyo waxsaasa dhammaan iyagana waxaan ka codsanaynaa inay u gurmadaan dadkooda uguna gurmadaan si muwaadinnimo leh kalsooni leh ehelnimo leh islaamnimo leh maamulnimo leh waa inay mataqaanaa ugu gurmadaanin waayahay gudoomiye hadaan su-aalku weydiiyo xoolihii dadkii ka guuray deegaanada aysa roobka ka di'in aada baa xool loo daabulaya baabuur waaweyn baa lagu daabulaya shilal baa ka dhacay arrintaasi maamulka gobolka maxaa uga qoshaa ma jiraan safaro aad ku tagteen meelaha roob uu ka da-ay gobolka nugaal iyo meelaha kale uu xuduudda la leeyahay aada baad u mahadsan tahay waa su-aal aada wanaagsan sidaa u sheegtayba dhammaan gobolada puntland abaartu waa ka jirtay waana ka wada dhacday hoolihii ku noolaana waa guureen dhulka deegaamada iyo degmooyinka roobka uu ka da-ay oo bari ayay u guureen ama nugaal waa laisugu tegey wadooyinka markii la marayay gaadiid fara badan baa daabulayay dadka waxaa laga soo daabulayay ilaa gaalkacayo ilaa waqooyiga meel ku dhow ilaa mataqaanaaye adigu intii abaartu ka dhacdo puntland maamushay lagaba yaababa maamulada kale xataa ruuxooda in qaybtooda wax ka galeen dhulkaas inay usoo guureen gaadiidkaa faraha badan dhaawacyo badan iyo isku dhac iyo baabuurka doontay baa jirtay runtii hal baabuursaan maqlay baa ugu dhaawac baaly shan iyo toban qof baa ku dhaawacmay dhaawaciyadiina hadda waan booqanay way fiican yihiin waa ladan yihiin waa la daryeel istaalka yaaliin meelaha laftigooda loo guuraayey waa tagnay oo cid baa ka tagtay degmooyinkaas oo dhan bariga iyo karkaar iyo dalawood eyl iyo dangoroyo way tageen iyaguna si fiican bay uga soo qeyb qaateen oo ay ma si fiican baa deegaankii loogu soo dhaweeyey dadkii aad bayna u fiican tahay marka insha allah waxaan rabnaa hadeerna in lasii diro sidaas oo kale wafti dhammaan soo mara deegaamada iyo dadkaba waayahay gudoomiye gobolada waqooyi ee soomaaliya degmooyin ama reer guuraa kasoo guuraya oo baabuurku gaaraya meelaha roob ka da-ay baa jira gobolka nugaal ma jiraa cid gobolada waqooyi ah oo ay martigelisay aan bismillaah horta waqooyiga dadka qaarbasi buu yaqaanaa annaga hadda sool iyo sanaag waa puntland weeye waa dad reer puntland caaliyadna waa deegaanhaanna u ah nama sheegtana waa jiraan oo somaliland la yidhaahdo annagu kuwa wax ka baxsan ilaa hadda waanu waan arkay oo soo gudbay maarag laakiin kuwaas ma hambayn meelay joogeenba ma hambayn labada gobol dad hadda isu yimaadaan aan isdhaqan aqoon oo dabcan deegaamo kala duwan ku noolaa ee waxaa laga yaabaa inay s- ee, si fiican isula janqaadi waayaan oo dabcan ee, dadka deegaanka awal ah waxaa laga yaabaa in xeerar u yaalaan oo kale ee, ee, dhul daaqsimeedkii iyo dayactirkiisii iyo ee, xoolihii kale oo ee, is- iyana meesha ku noolaayo ee, sida ugaartii oo kale waxyaalo badan baa dadku isku fahmay arrimahaasi maxaa rab gobolka nugaal qorshaa in dadka la isfahansiiyo aada baad umahadsan tahay ee, waa waxa hadda fariinta aan u diraayo aan culimada iyo eh, odayaal dhaqameedka dadweynaha aqoon-yahamiinta dhalinyarada iyo dadka dhammaanba dadka reer puntland oo waxgaradkaada aan uleeyahay iyo maamulada kala duwan oo deegaamada weliba